bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfaylah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraabnama ee idaacadda rediyo baydhabahaansheenka door korona soomaaliya iyo turkiga oo kuwada hadalin ee dagaalanka ururka al-shabaab wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan laweerarday safiirka kenya qaar ku mid ah kuraasta agaalka sare ee gobolada waqooyi oo geeka la doorada doona qaar ah lala fiirsadii ken askar ku tirsan kenya iyo khasaaro ku dhaladay akhbaaraadka ban akhbaaraadka banaanka hiraabnimaadun radio baydhaba shanghayta dhegaystayaal way baan ka dar karoon muwaadin soomaali muwaadin soomaaliyeed iyo gabar la shaqeeyasi oo la kadilay koonfur afrika akhbaaraadka banaanka afghanistan maraykanka ayaa weyba soo sheegay in halista alqaa'ida iyo sanad gudihiisa ha ku wajaha korta hiraabfeyle dhegaystayaal weybwa hiraabnimo taariikhda kabeeganta labaatiyo sagaalka sebtembar labada kun labaatiyo kowka waana maalin arbaaco qodobadaas way heenahani warkaana hiraabnimo idaacadda rediyo baydhabahaansheen ka door koronay haddana dhegaystayaal warkiioo faahfaahsan hiraabfayla dhegaystayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waana senatarka la dooraday xasan xuseen xaaji iyo weyboose qaabilay hafiistiy qaabilay aan qaybsanaha arrimaha ciidamada dowladda turkiga ee soomaaliya wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiishan iyo weybayo kuwada hadalena hoojowka xiriirka iskaashi ee dhinaga milatariga ee ku dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowladda turkiga waybosan ku mahadnagay dadaalka dhismaha ciidamada dowladda soomaaliya iyo taageerada yee marwilba la garab surunta walaaloosha soomaaliya saraakiisha ku socotay dowladda turkiga ayaa dhinisho waybayo sheegeen inyo sii wadi doonaan waana lama jibaaro doonaan tababarada iyo qalabeynta ciidamada dowladda soomaaliya ee dagaalka kala jara ururka al-shabaab dowladda soomaaliya dowladda turkiga iyo waybaya ku midata dowladaha sida weyn an taageero soomaaliya waybana sanad kasta tababar iyo qalabeyn siyaase boqolaal askari oo ku tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan la weerarday safiirka kenya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa kulan weyba isla qaadaday safiirka dowladda kenya ee fadhiya soomaaliya dhanjire locas tombo oo xafiiska wasaaradda uuse ka booqday kulankan ayaa laanku hadalay dhowr arrimood oo muhiim ah isku socodka dadka ee lamada dal iyo diiradda laga saari weliba siyaabaha kora lanka qaado kora iskaashiga kenya iyo soomaaliya ee dhinacyada horumarinta duulimaadyada iyo isku socodka dadka lamada dal lamada mas-uul iyo hoosta wayba kuwada hareegana muhiimada yeelata in la baari in la hoojiya wada shaqaynta ku dhexeyta lamada dowladood silan dhowra sharafta iyo madax banaanida lamada dal maadaama lamadan dal iyo lamada dal daraska e qaar ku mida kuraasta agaalka sare ee gobolada waqooyi iyo geeka la doorada doona geeka iyo haweyba la kuwaday in teendhada afesiyoni ee magaalada muqdisho inyo kudhiida doorashada likursi oo ku mida kuraasta agaalka sare ee iyo kalayan gobolada waqooyi ee somalilan guddiga maamulada doorashada agaalka sare ee gobolada waqooyi iyo sheegay magacyada musharaxiinta litaha kursi ee geeka la doorada doon iyada oo codayayan ergooyin laaholi sida kumida kuraasta agaalka sare ee gobolada waqooyi iyo ciidan adag weybana ka tartami doone wasiiro ku tirsan xukuumadda iyo siyaasiyiin xilal shilgadiyeysan haqaqabadii dowladda soomaaliya lita kursi agaalka sare geeka la rajeehay in la doorada iyo weybaha iyo ansharaxana deed ciidan culus oo naskajara migil iyo bilanghanaas oo xalay sameey oo lala hosho doorashada weybana magacyada shalayana kow abdi haashi cabdulaahi oo hay guddoomiyihii hore agaalka sare baarlamaankii tobnaad ee dalka lama siciid cumar xuseen oo la tartamo doona abdihaashi cabdulaahi kan kale saalax axmed jaamac waa wasiir ku tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waana wasiirka dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya wayba la tartamo doona ibraahim iile suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka way kale wada tartamo doone maxamed maxamuud al baari iyo brofesor abdi ismaaciil samater sida cabdiraxmaan cismaan cali wayba cismaan abukara dube waa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya waybana la tartamo doone cabdiraxiin maxamed xasan leyla axmed ismaaciil wayba la tartamo doone maxamed maxamuud abdi bilaal idriis cabdulaahi wayba la tartamo doonte saynab axmed boqore ammaanka xerada afasiyoni oo shalay khudbadoosha ku jeedisdan musharaxiintan gobolada waqooyi ansharaxan iyo ku dhii doonta doorashada iyo eed lan adkay waybana waybana ka sugana ciidamada booliska soomaaliya iyo hang amisom ee lan xilsaari arrimaha doorashooyinka amnishi qaraah lala fiirsadii kenya iyo khasaare ku dhaladii qarahan iyo jeysadii khasaarahan iska jara dhimasho iyo dhaawa ayaa ciidamo ku tirsan han kenya lan jeysadii waybanaha lakala fiirsaday meelo ku mid a hadka andhexeeya soomaaliya iyo kenya iyagoo oo faahfaahino shalgadhiisannaha ku baahaya qaraha yahay meenada nooca dhulka la geliyow iyo colonyo iyo wadan ciidamada kenya wayba lakala fiirsaday ilaa wayba lala fiirsaday heliyo maalaayin intan dhexayta deegaanada shangani iyo camboni ee xadka soomaaliya iyo kenya wararkuuna helhayna waybayo sheegahayna in qaraha laka dilay askar ku tirsan ciidanka kenya hanoo kalena laka dhaawacay waybana qaraha kudib ciidamada kenya iyo furana rasaas idan tira badan inkastoo kenya si wararkuuna ka helhayn iyo sheegahayn in goobta sayba isku karoorti wararka yawaybantaasay ka darahayna in ciidamada kenya iyo isku wadin wadin socdaalasho sidoo kalena howlgallo meena baarise iyo ka sameeyeen intan dhexayta deegaanada shangani iyo camboni ee xadka soomaaliya iyo kenya toddobaadyadii laha dhaafi iyo deegaano ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya iyo gobolka waqooyi bari ee kenya wayba ka badaday qaraxyada lala fiirsado ciidamada kenya waybana mas-uuliyadda qaraxyadaas sheegday ururka al-shabaab weli warka hiraabnamo ee redio baydhabo ayaa dhegeystayaal la socotan muwaadin soomaaliya iyo gabar anshaqeeyasi oo laka dilay gudaha koonfur africa wayba halay koox burcad koonfur africane iyo gudaha dalkaasi ku dilayna muwaadin soomaaliyeed oo ganacsi ahaan anseedii dalkaasi iyo gabar koonfur africane oo anshaqeeyaasi muwaadinkan soomaaliyeed muwaadinkan soomaaliyeed iyo magaasha ilaha ka koobi axmed iyo bilaameyda iyo wayba laka dilay deegaan laka magacaabo gamwaaba blog xiliga la dilay muwaadinka soomaaliyeed iyo wayba isuka sugnaay dukaanshay waybana weerarka si eed si eedan insahlalayna ku badbaaday dhalinyaro soomaaliya oo la roogi wiilkan ganacsatadahay iyadoo oo ku bahasten raggii burcadda oo weerarka jeysadii waana dili wiilkan soomaaliyeed iyo gabartan koonfur afrikaanke hanaas oo dukaanka unkudhi ku dhaci aqaba iyo lacago eedan tira badan oo dukaanka gudaashii ka xadhaysanayti axmed xusmaan oo ku mid ahay ganacsatada soomaaliyeed iyo wibose sheegay in ciidamo boolis iyo goobta dilka kudhiya kooyeen hanaas oo sameey baaritaano shalgadiisan balse iyo ku guuldaraysteen in iyo gacantaha kudhikaan dableydii ku dambeeytay dilka lamadaasay qof dalka koonfur africa iyo wayba si joogta ah un kudhiya dilalka lanjeysidow soomaalida iyadoo oo ilaa iyo hadda si anjarna tallaabo lagu hortago dilalkaasi oo in badan hakanagnagdi gudaha dalka koonfur africa badanana lanjeysidow muwaadiniinta soomaaliyeed iyo ajaaniibta kale ee ku nool gudaha dalka koonfur africa bilo warka hiraabnama dhegeystayaal sinka kooyahayona waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka maraykanka ayaa sheegay in halista alqaa'ida iyo sanad gudaashay ku wajaha korta mark milley oo ku mid ah jenaraalada ankasarayta milatariga maraykanka ayaa ku digi in ururka argagixisada ee alqaa'ida ee ku sugan dalka afghanistan iyo xalis noqda kuran maraykanka walyar ka hor tumiyo lamada bilood gudaasho meley isagoo si iyo wasiirka gaashaandhigga loleyt ayaa su-aalo la ku weydiiyay agalka wakiilada ee kongareska si sharaxaad leh unkubiih go-aankii bililaha dhaafi ciidanka maraykanka lagu kusaari dalka afghanistan isagoona sheegay in xalis welba markasta xalis lanku suganya al-qaa-idada afghanistan warkii dhegeystayaal hiraabnimaadon radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegaystaasin anteeninka egiye warka siciid maxamed nuur iyo intaas idinku jeediyaay qaybta farsamada jokarafidhi amaanalla